فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
waxayna heleen addoon ka mida addoommahayaga oo aan siinay naxariis xaggayaga ah kaasoo aan ka barnay xaggayaga cilmi mufasiriinta qaarkood waxay sheegeen iyagoo deliilsanaya xadiis laga soo wariyay nebiga sala allahu calayhi wasalam in addoonka halkan loola jeeda alkhidir naxariistana loola jeedo waxyiga iyo nebinimada la siiyey cilmigana loola jeedo cilmi qaybka sida ku iman doonta aayadaha xiga caamada qaar ayaa rumaysan inuu khadir dhiman oo nool yahay taasina ma aha sax waayo waxaa soo arooray axaadiis muujinaya inuusan noolayn hadduu nool yahay wuxuu u iman lahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo rumayn lahaa oo u gargaari lahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu mar xadiis ku sheegay in wixii ka bilowda maalintaas hadday ka soo wareegta boqol sano axadna dhulka ku nool markaa uusan noolaan doonin boqol sano kadib qisadanina waxay dhex martay alkhadir iyo nebi wiilka la socday nebi muuse oo u adeegayeyna wuxuu ahaa yuushac bin nuun oo isna nebi noqday ka mida ambiyadii ilmihii israa'iil waa dembe kadib muuse calayhi salaam